Dallada isku xidhka haweenka ee Naga oo kaashanaysa Hay'adda Qaramada Midoobay ee UN Women ayaa waxay magaalada Burcog tababar ugu soo gabagabaysay haweenka booliiska ee gobolka Togdheer. Tababarkan oo ku saabsanaa xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadamka, fahamka iyo sida loo maareyn lahaa tacaddiga iyo xadgudubka kaas oo ka dhanka ah haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed. Wakiilka Dallada isku xidhka haweenka ee Naga, Axmed Cali Jaamac ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda guud ee tababarka uu u lahaa haweenka booliiska.
maanta waxaynu halkan tababar ugu soo gabagabaynay haweenka bileyska ah ee gobolka togdheer tababarkan oo ku saabsanaa xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadanka gaar ahaan xuquuqda haweenka iyo carruurta waxaa kaloo tababarkan lagu qaatay ama lagaga hadlayey tacaadiyada ka dhanka ah carruurta iyo haweenka iyo xadgudubyada la xidhiidha iyo siyaabaha loo maamulo kaysaska kaysaska noocan oo kale ah ee markay soo gaaraan goobaha cadaaladda siyaabaha lagu xaqiijiyo wareegyada ay kaysaskaasi maraan iyo baaritaanadooda arrimahaas oo dhan oo muhiim u ah badqabka bulshada iyo sidii kaysasku ay si habsamiya u- oo dadku ay ku kalsoon yihiin ay ugu qabsoomi lahaayeen waxaa kaloo lagaga hadlay tababarkan is-aaminka bulshada iyo hay-adaha dowladda ama hay-adaha bilayska hay-adaha cadaaladda iyo sidii bulshada ugu kalsoonaan lahayd siyaabaha lagu helo siya- baaritaanada iyo waxyaabaha aada iyo aad bay muhiim u ahayd Ee, waxaan u mahad celinaya barnaamijka waxaa dabcan nagaad kala shaqaysay hay-adda u n women ayaa ka- ayaa dabcan ay iska kaashadeen Ee, dabcan tababarkan waa tababar qiimihiisa lahaa oo bilayskuna eh, si wacan loogala shaqeeyeen aadna way ugu mahadsan yihiin Sidoo kale qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii tababarka ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay.
hay-adda waxa weeye hay-ad tababaro kala duwan bay dhowr jeer noo qabtay noo qabatay haddii aan nahay gabdhaha bilayska halkaana hadda maanta waxaa iskugu yimi ilaahay baa iskugu keenay hase noqote eh hablahaan hablahan bilaysku hablo tababaro fiifiican bay qabaan madheero soo maray tababaro aada u fiican qaba tababaro kala duwan bay qaateen hay-adda nagaad dhowr jeer bay way ku mahadsan tahay ee noo qabatay tababaro kala duwan hase noqotee waxaanu jecelnahay inay hay-addu tallaabooyin kale noo sii qaado oo noogu sii kordhiso Mm, maxay ahayd towlay hablaha biliiska ah ee sharafta leh ee kala duwan ee saraakiishii saraakiil xigeenka ah halkan waxaan uga hambalyaynayaa sida wanaagsan ay u soo labisteen ay u soo galeen waxa weeye hay-adda nagaadna waxaan ugu hambalyaynayaa sida wanaagsan ay tababarka u siisay sida noogu maxay ahayd toolooyin noogu qabatay khitiyo hore iyo wakhtiganba Een, hay-adda nagaad markii ma aha koobaad ay noo qabato siminaar waa markii saddexaad baan u malaynayaa aad bay u mahadsantay horta waxyaaba badan aynu ka faa'iidno hore maantana in badan baanu ka faa'iidnay marka waxaan jeclahay in tababarka noo sii badisi nagu soo celceliso Een, si aanu qaarkaya hore baan u gelino maanta ku cusub aan soo gelin laakiin anigu markii saddexaad weyn baan u malaynaya soo galo marka intaas umaan ka codsanahay hay-adda nagaad iyaduna way mahadsantahay